bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحman النsائي raximh اllah taعalى baabu imaamaةi الzaa'ri zaa'irka ama midka wax booqanayo imaamadiisa cadaynteedii ayuu u baab yahay yani imaam noqoshada qof zaa'ir ah wbilisnaadi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can abana bni yaziida wa huwa alcataar qaala xadaanaa budayl bnu maysarata qaala xadaanaa abu caiyata mowlan lana abu caiyata mowla bani cuqayl waana jahaala ku sugan ninkan ibnu xajar wuxuu yihi maqbuulun can malik bni اlxuwayrih qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay idaa zaara axadukum midkiin haddii uu booqanayo qowman qolo falaa yusaliyanna bihim yownan tujinin iyaga oo qolada ayaanu imaam u noqonin xadiidka dacfi baa ku jiro oo abu calqama abu xaatim wuxuu yihi laa yucrafu walaa yusamaa mana la magacaabin mana la yaqaano oo hadda abu calqama waa iska kuniyo maga magaciisa lama garanayo ibnu lqaطaani alfaasina waxa uu yihi majhuulun marka xadiidka isagaa lagu daciifinaya wabihi yudacaf ha abu caiyaan ujeeda abu calqama maan dhahay ha abu caiya mowlan lana wahuwa abu caiya mowla bani cuqayl weeyaan ninkaa marka waa majhuulun laa yucraf abu xaatimna saasuu yidhi ibnu lqaطaani alfaasina sidaas ayuu tilmaamay inuu majhuul uu yahay wabihi yucalu lxadiid xadiidkana isagaa lagu cilaynayaa laakiin waxaa xadiidkan maqsuudka laga rabo gudi karo xadiidkii aan soo marnay walaa yu'amana arajulu fii suldaanihi qof yaan imaam loogu noqonin meesha isaga uu saldanadeeda leeyahay ee qofka haddaad adigu zaa'ir tahayna guriga aada booqanayso ninka iskale baa guriga saldanadiisa iska leh marka waxaa lagaa rabaa inaad isaga uun markau ku idmo uun tujiso eedan adiga gelin kaasaa marka lagu gudan karaa isxaaq ibnu raahuuya ayaa ku tegay mancu imaamati zaa'iri mutlaqan isaga saas u qabay ahlucilmiga qaarkoodna waxay dhaheen haddii loo idmo waa bannaan tahay saasaan xoog badan ayb qaala baabu imaamati alacmaa indhoolaha imaamadiisa imaam noqoshadiisa qof indhoolo ah inuu imaam noqdo wa bihi qaala akhbaranaa haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanaa macnun wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz qaala xadaanaa maalikun xaa walxaarisu bnu miskiin xaaris marka wuxuu ku cadfan yahay haaruun walxaarisu bnu miskiinin qiraa'ata calayhi wa ana asmacu wallafdu lahu can bn اlqasim qaala xadaanii malikun ayb can ibni shihaab marka maaligu isaga soo dhacaa sanadka sheekhiisuna waa zuhri ibnu shihaab can maxmuud bni rabiic ana citbaana bna malikin kaana yaumu qowmahu qoladiisa uu tujinayay ayuu tujin jiray wahuwa acmaa isagoo indhoolo ah xalushaahidka halkaas wa marka isagoo indhoolo ah buu qoladiisa uu tujin jiray marka imaamat lacmaa way ansaxay waxaa kaloo laga qaadanayaa madiino inay masaajidyo kale ku ooli jireen jamaacadana lagu oogi jiray oo nebiguna sal l l salam uu sidaas ogolay ilaa isaga dadkiisa meeshuu ku tujinaa waa meel kale ilaa masaajidka nebiga ma aha qubaana waa lagu tukan jirayba ayb waanahu qaala lirasuuli llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi inahaa takuunu dulmatu mugdi ayaa ahaanayo walmadaru iyo roob iyo wasaylu daad wa ana aniguna rajulu nin baan ahay dariirulbasar araggiisu ou dhib ku sugan yahay aragga ka dhiban oo yacnii aan wax arkaynin fa salli yaa rasuula allah rasuul allow tuko fii beytii gurigayga iigu tuko makaanan meel attakhiduhu aan ka samaysto musallan meel lagu tukada aan ka dhigto marka guriga laftiisa qofka meel gaara waa ka samaysan karaa uu ku tukado waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka indhoolaha ah haddii wax soo kaxeeyana uunan haysanin aadaankana uunan maqli karin meel uu aadaanka ka maqlayana uunan joogin gurigiisa waa ku tukan karaan xadiidkii marka ninka indhoolaha nebiga yidhi rasuul allow ii idin oo uu u idmay markuu tegayna uu yidhi kaale atasmacu nnidaa aadaanka ma maqlaysaa qaala laa qaala nacam buu yidhi haa haddaba marka soo ajiib buu yidhi imaaw masaajidka kaas marka meel uu ka maqli kara ayuu markaa aadaanku joogay kanina marka waa meeluunan ka maqli karin saasuu yah ha su-aal fiican mukabiraadku mukabiraatu sawdka waa curfi gadaal kasoo zaa-iday axkaamta ma lagu dhisahay marka markay fuqahadu ay leeyihiin alcaadatu muxakamatun ama curfiga waa lagu dhaqmayaa curfiga ay sheegayaan waa curfi muqaarin ah nacam oo marka nusuustu ay soo degaysay curfigii muqaarinka ahaa ayaa nusuusta lagu fasiri karaa laakiin curfi aan berigaas jirin oo gadaal ka yimid nusuustii marka tafsiir ma looga dhigi kara nacam marka waxaa laga fiirinaya waxay tahay haddii masaajidkan korkiisa la fuulo ee qof cod dheer ou addimo intii maqli karto waa ku waajib jamaacada wixii aan codka uusan gaarayninna lagama rabo jamaaco waajibkuma ah ayb marka de marka intaa uun marka uun saasaa curfigii berigaas jiray baa uun lagu ayaa ayaa lagu fasiraa ayaa xadiidka lagu xambaaraa ayb fa jaa-a rasuulu llahi sala ll ly slam nabiga waa yimid faqaala wuxuu yidhi ayna tuxibu xaggeed jeceshahay an usaliya laka inaan kugu dukado fa ashaara ilaa makaanin min albeyti meel guriga ka midaba u ishaaray fasallaa fiihi rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa ku tukaday markaa dee nebiga aahaartiisa u barakaysanayaa maraqaala baabu imaamati marka nin indhoolaana salaada waa tujin karaa marka qaala baabu markaa iyaga dee ishkaalka khilaaf baa ku jira laakiin waxaa xoog badan naskanna uu tilmaamayaa inuu tujin karo iyaga marka waxay leeyihiin qiblada iyo armaa uu waxba ma arkaayo qibladii iyo waxaa laga yaabaa inuu meel kale u jeesto iyo laakiin de dadka uu tujinayo iyo isaga laftiisa calaamaad buu ku garan karaa qiblada mixraabka oo kale iyo haddii mixraabka lagu toosiyo mixraabku meesha u jeedo iyo mixraabka in salaad loo galo waa dareemi karaa wuuna fahmi karaa dhib male marka laakiin marku qiblada iyo kasii jeedo dabcan de malgu isagoo qibladii ka jeedo laguma tuk daba tukanayo dabcan waa loo sheega qaala baabu imaamati algulaami gulaamka cunuga yarka ah qabla an yaxtalima intuunan ixtilaamin ka hor imaamnimadiisa caddaynteeda waa sabi mumayis ah cunug yar oo aan qaan gaarin laakiin tamyiis leh wax ma tujin karaa wbihi qaala akbaranaa muusa bnu cabdiraxmaan almasruuqiyu wahuwa alkuufiyu hiqatu qaala xadaanaa xuseyn bnu caliyin can zaa'idata wahuwa bnu qudaamata abu salt alkuufiyu can sufyaana wahuwa thawriyu can ayuba wahuwa sakhtiyaaniyu qaala xadaanii camru bnu salma aljarmiyu qaala kaana yamuru calayna arukbaanu waxaana soo mari jiray safarka fanatacallamu minhum alqur'aana qur-aankan ka bara jirnay faataa abi annabiya sal l slama aabbahay baa nebiga u yimid faqaala nebigu wuxuu ku yidhi liya-ummakum akharukum qur'aanan ha idiin imaam noqdo kan idinkugu qur-aan akhris badan idinkugu qur-aan badan fa jaa abi aabbahay waa yimid faqaala ina rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yidhi liya-ummakum akharukum qur'aanan ha idiin imaam noqdo kan idinkugu badan xagga qur-aanka fanadaruu way fiiriyeen fakuntu akharahum waxaan noqday oon ahaa ninka ugu badan qur-aanan qur-aanka xaggiisa fakuntu aummuhum waxaan ahaa inaan tujinayo iyaga wa ana bnu hamaani siniin anoo sideed jir ah sideed ayaan jiray anaa salaada tujinayey xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay inay ansaxayso tasixu imaamat lghulaam qabla an yaxtalim ayb masaladaasna ilaa afar qowl meelahaasaa ku jirto imaamu اlbukhaari baabu imaamati alcabdi walmowla ayuu ku dhex daray wuxuuna u deliishaday mumayiska imaamnimadiisu inay ansaxayso yo-umu lqowma aqra'uhum likitaabillaahi cumuumka ku jiro cumuumkaas buu isagu deliishaday masalada afarta qowl ee ku jirtaana waxay tahay waa in la yidhaahdo jaa-izun fi lfardi wagayrihi farad iyo qeyrkeedba waa tujin karaa farad iyo qeyrkiis waana qowlu shaafici wa isxaaq wa abu thawr imaamu shaafici iyo abu thawr iyo isxaaq ayaa saa ku tegay qowlu shaaficiyi wa isxaaqa wa abi thawr qowlka labaad waxaa weeyaan almancu mutlaqan maba tujin karaba farad walaa sunno midna ayb waxaana laga wariyey ibnu cabaas laakiin biisnaadin daciif ibnu mascuudna waa laga wariyey biisnaadin munqatic ibnu rajab sida uu fatxulbaariga ku yidhi ayb maalik iyo thawri iyo iyo iyana way kahdeen oo iyagu waxay yidhaahdeen karaaha ku sugan inuu farad ama sunno uu tujiyo qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay sunnada ha tujiyo faradka laakiin maya taraawiixda iyo kale waa tujin karaa laakiin salaada faradkaa maya ayuu leeyahay qowlkaa marka waxaa laga wariyey xasanulbasri qowl afaraad ayaa isagana jiro oo dhahayo farad ma tujinayo sideeda waxaa soo haray salaad farada ma tujinayo ilaa in dadka uu tujinayo qur-aanka aysan aqoonin ma ahan yacnii daruuro markay timaado waa tujina laakiin daruuro la-aan ma tuji karo u leeyahay qowlkan afaraad haddii dadka qur-aan wax yaqaano la waayo oo keliya qur-aanka oo yacnii isaga keligii oo qur-aanka yaqaanba isagaa gelaya markaas daruura keentay haddii dad qur-aan yaqaano ay joogaan oo yaysanba isaga gaarine markaas isaga ma tujinayo dadkaas kalea tujinayo oo isagu ka qur-aan badan yahay xadiidka ya-umu lqowmana waxay ku jawaabayaan cumuumuhu mukhasas waa caam maksuus ah waa la khasisaa waxaana ku tusaayay dheheen in la khasisayo haweenkii waaba laga saaray ya-umu lqowma aqra'uhum likitaabillaahi hadday naagtu tahay midda ugu qur-aan badan ee dadka iyada ma tujinayso nacam waa waa raggii baa haweenkii baa laga bixiyey raggii baa lagu reebay haddii takhsiis la geliyey ilmahana takhsiisaa la gelinaa bay leeyihin lakiin ilmaha adda maxaa takhsiis gelinaya xadiidkan baaba soo arooray kan marka iyaga waxay ka macnaynayaan ay leeyihiin qisadan camr bnu salima aljarmi nebiga ma ogeyn ma soo gaarin wuu tujin jiray laakiin nebiga intou maqlay ma uunan qirin laakiin meeshaasna uga wada baxhi usuuli ah baa ku jiro baxiga usuuligaa wuxuu yahay qadiyad diini ah oo waqtigii rasuulka dhacday yacnii qadiyad diini ah oo xilligii rasuulka dhacday nebigana aan la ogeyn inay gaartay iyo in kale hal yuxtaju bihaa inta la yidhaha taqriir laga dhigo oo nebigaa yani ayaa waxaan qiray inta la dhaho ma la xujaysan karaa sida ka muuqata jaabir iyo abu saciid mas'alada casliga waa u xujaysteen oo wuxuu yidhi kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil casli baan samay jirnay qur-aankana waa soo degaayey isagoo qur-aanka uu soo degaayey walow kaana shay-an mimaa yunhaa canhu lanahaanaa canhu lqur'aan soo ma ahayn haddii wax laga nalaga reebaayo uu yahay qur-aankaa naga celi lahay macnuhu waxay tahay ilaahay baa dadka daalacanaya dabcan qadiyadan waa qadiya diini ah nebiga waxyi baaba loogu sheegi lahay hadday qalad tahay marka qadiyad kastoo diini ah baahi diineed loo qabo xilliga rasuulka dhacday nebigu inuu fiirinayo qasab ma aha xataa haddounan isagu ogeyn waa loo sheegi lahay hadday wax ka qaldan yihiin ilaa nebigu wuxuu u joogaa isagu inuu diin inuu bayaaniyo u joogaay iqraarka mararka qaar laakiin taqriirku hal mar haddii uu shayga nebiga uu naqdiyo oo uu yidhaahdo reebo marar kalena uusan ka hadlin mararkaas kale uunan ka hadlaynin waa qiray ma la dhahayn calaa haadaa marka si aan loo dhihin hadhow rasuulka maka markii uu joogay gaaladoo shirki samaynaysa u arkayay marmarna de waxaan waa ka celinaya marmarna shib inuu dhahaa aa dhacaysa markaas uu shib dhaho marka waxaa laleeya raalli uu ku yahay maya maya yani halkii maroo uuba naqdiyey baa ku filan hal mar haddii uu shaygan xaalkiisa uu ka waramo ku filan leanna aamuskan waxyaabo badan baa sababi karo ama keeni karo aduu warkaas marka yaa meeshaas marka meeshaan soo gelaya haddii la yidhaha qisadan nebigu ma ogeyn imaam axmedna waaba ku saas waa yidhi laakiin ogaanshaha ad hadday wax ka qaldan yihiin waa loo sheegi lahaa nabiga sala allahu calayhi wasalam asalkana iyaga meesha ay ilmaha wax ay ku dhisayaan waxay tahay aslan waxay leeyihiin ilmaha yaryarka ah maba ahaanba ahlu takliif salaadan uu dukanaya isaga waajib saaran maba ahanba markaasay waxay leedahay nin aan isaga salaadanba aynan waajibba ku ahayn tujinta ou tujiyaa qof ay waajib ku tahay iyadana waxaa lagu salayn karaa oo la dhihi karaa waa salaatu lmuftaridi qabla almutanafil khalfa almutanafil cunugan haddii la yidhaha waxba waajib kuma aha ugu yaraan salaadan uu dukanaa waa un u sunno khalaas marka dee nin sunno dukanayana waa ku daba dukay nin farad tukanaana qof sunnaysana waa ku daba tuka jiray inkastoo iyada lafteedu hadal uu ku jiraado meelahaas bay masaa- masaladan marka wax la gelgelaysaa qaala baabu qiyaami اnnaasi idaa ra-w limaam dadka istaagidooda ay istaagayaan idaa ra-w hadday arkaan alimaama imaamka imaamkoo soo galay hadday arkaan inay dadki istaagaan marka salaadii si loo galo wbihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala xadaanaa hushaymu can hishaama bni abi cabdillaahi wahuwa dastuwaa-iy waxajaaj bni abi cuhmaana can yaxya bni abi kahiirin wahuwa alyamaamiyu can cabdillahi bni abi qataadata can abiihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa nuudiya lisalaati haddii salaada loo adimo falaa taquumuu ha istaaginina xataa tarawnii ilaa ay aragtaan aniga salaaddii haddii la adimo ama yani waqtigaba uu dhow yahay iqaamadu dhowaato ha iska istaaginina ilaa a ay aragtaan aniga xataa tarawnii ay qarajtu riwaayada muslimna saas bayba leedahay xataa tarawnii kharajtu ilaykum inaan idiin soo baxay ilaa aada iga aragtaan waa goorma laakiin marka sidaan lagu dhaqmaayo waa haddii imaamku uunan masaajidka fadhinin waay imaamkii inuu qaari masaajidka uunan joogin iyo inuu joogo hadduu masaajidka fadhiyo ilaa laga aqimo ma la istaagayo markaas aqimaadda ayaa ayaa laga fiirinaa markuu aqimo muadinka ama muqiimka markaasay dadku istaagayaan haddii laakiin imaamku ou maqnaay markaas waay haddii la arka inuu soo baxay oo uu masaajidka soo galay markaas dadku waa istaagi karaan markay arkaan xataa tarawnii kharajtu ilaykum aduu masaajidka awal iska fadhiyey maya waa in iqaamada la sugo ayb qaala marka imaam maalik isaga wuxuu yihi arrintan waxay u khuduucee dadka nashaadkooda wuxuu leeya isaga marka qofka waa yeelka oo istaaguba oo dhibka ku yahay oo meelahaas iska fadhiya laga yaabo iyo ninka dhallinyarada oo hore ka istaagi karaba isku mid maaha ninkan waa yeelka haddii uu sii istaaga isaga wax dhiba ma laha nin walbaa sida uu nashaadkiisu yahay ayuu ku xiran yahay buu yidhi wax kusoo aroorayna waqtiga la istaagayo waqti mucayana wax kusoo arooray ma jiruu leeyahay qaala baabu limaami imaamka tacridu lahu lxaajatu xaajo ay usoo banbaxayso bacda aliqaamati iqaamada kadib yani salaadii markii la aqimo kabacdi ayaa imaamkii xaaja ku imaanayso xaajadiibu marka uu ku daahayaa ka waran wbihi qaala akhbaranaa ziyaad bnu ayuba qaala xadaanaa ismaaciilu wahuwa bnu abi khaalid qaala xadaanaa cabdulcaziiz wa huwa bnu suhayb albunani can anasin qaala uqiimat الsalaatu salaadii baa la aqimay warasuulu llahi sal ll slam nebigana najiyun lirajulin isagoo mid faqaya oo nin la faqayo famaa qaama ila asalaati salaada ma u istaagin xataa naama alqowm ilaa dadkii ay ku dhowaadeen inay seexdaan amaba ay gam-een siduu ninkaa waqti dheer ula taagnay waa la aqimay dadkii waa safan yihiin ninbaa gacanta qabsaday nebiga xaggoo kale uu la tegay markaasuu la sheekaysanayay dantiisa iyo xaajadiisuu ka dhammaysanayay dadkuna waa taagnayay markaas marka dadku xaaladan istaagay ku sugayaan mar haddii la aqimay la taagan yahay imaamku ay markaa wax ay kusoo dhacda dhaceen ama xaaja ay ku timid waa istaagnaa karaan markaas dhib ma laha qaala baabu limaami imaamka yadkuru xusuusanayo bacda qiyaamihi istaagiddiisa kadib fii musallaahu meesha uu ku tukanayay uu istaagay soo xasuustay annahu calaa gayri tahaaratin tahaaro la-aan inuu yahay xasuustay wa bihi qaala marka tii hadda caamay ahayd hore midaanna waa khaas ilaa hadda wuxuu xaajada kusoo banbaxaysaa waa wax khaas ah hadda oo dahaaro la-aan uu xasuustay wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu cuhmaana bni saciid bni kahiir bni dinaarin alximsiy wahuwa abu xafs saduuqun qaala xadaanaa moxamed bnu xarbin can الzubaydiy can الzuhriyi wاlwaliidu waliid marka wuxuu ku cadfan yahay moxamed bnu xarb wاlwaliidu can اlwsaaciyi can الzuhriyi zuhri baana laga wada warina oo zubaydi iyo wsaaci baa zuhri labadoodaa ka warinaya can abi salamata can abi hurayrata qaala uqiimat isalaatu salaadii baa la aqimay fasafa annaasu dadkii way safteen sufuufahum bay ayay safeen safafyaalkooda wa kharaja rasuulu llahi sal l slam nabiga waa soo baxay xataa idaa qaama markuu istaagay fii musallaahu meeshii uu ku tukanayay dakara wuxuu xusuustay annahu lam yaqtasil inuunan qubaysanin soo qubaysanin yani janaabe iyo wax lamida inaanu ka qubaysanin buu xasuustay faqaala linnaasi dadkiiba wuxuu ku yidhi makaanakum meeshiina jooga riwaayadka qaar waxay leeyahay owmaa ilayhim saasuu yidhi meeshiina jooga uma rajaca ilaa beytihi gurigiisuu u laabtay fakharaja calaynaa waa nagu soo baxay yandifu ra'sahu iyadoo madaxiisu ou tifqaayo oo biyuhu ay ka da-ayaan macnaha qad iqtasala ou soo qubaystay wanaxnu annagana sufuufun aan markaa kuwa markaa dad sufuuf ku taagan aan nahay waxaa laga qaadanaa markaasoo kale waa iska taagnaanayaan dadka taagni bay ku sugayaan kow xadiidkan xadiid abi salama riwaayaadka xadiidka abu salama waxaa laga fahmaa nebiga intuunan gelin waa istaagay meesha isagoon allahu akbar dhihin ayuu xusuustay waa baxay marka riwaayaad marka waxaa jiro irsaal iyo uu ku jiro oo imaam malik fi lmuwada uu ku wariyey cataa ibnu yasaar uu rafcinaayo mursal ah iyo kuwo kale oo iyagu inqiaac uu ku jiro oo xasanulbasri can abi bakrata ah marka xadiid abi bakra iyo cataa ibnu yasaar xadiidkiisa iyagu waxay leeyihiin ka bara allahu akbar buu yidhi markaasuu xasuustay markaasuu yidhi sidaas meeshiina jooga waa baxay marka waa soo qubaystay marka markaas u yimid iyagoo sidoodii ah salaadii ku jira ayb laakiin riwaayaadka xooga badane abu salamaa la rajaxaa culimada marka waxay sameeyaan imaa inay riwaayadan rajaxaan oo qabla takbiir inay ahayd ama inay jamciyaan oo sida ibnu xibbaan uu yeeloo kale uu yidhaahdo tacadud ou ku xambaaro maalinna laba maalmooday dhacday marna isagoo galay ou xasuustay marna isagoon gelin ou xasuustay in la dhaho ama haddii kale in la yidhaahdo maa fi saxiixayni aqwa riwaayaadka saxiixeynkaa xoog badan waana midaan saxiixeynka waxaa ku sugan inta uunan allahu akbar dhihin ayaa ku sugan riwaayaadka marka ka kale kusoo aroorayna dacfi kama marno yani lana samaaca alxasan can abi bakrata imaam axmed wuxuu leeyahay inqiaac waa munqaic yani alxasan can abi bakra waa munqaic ayb ade hadday munqaic tahay xataa mursalkan cadaa ibnu yasaar iyo haddii wa laysu xoojiyo waa waa waa kasoo bixi karaa haddii aan dhahno salaada marku galay allahu akbar yidhi kadib uu xasuustay mas'ale meesha waxaa ka soo baxaysa marka ah haddii imaamku salaada dhexdeeda uu ogaado inuunan weyse qabin maalan ee uu baxo ma'muumka inaynan ka jabaynin isaga salaadiisa maxaa yeele hadda dadkan nebiga sidiina ahaaduu ku yidhi waa soo laabtay haddana waa uu tujiyey iyaga marka salaadoodii waa u waa u jirtay oo ma dhihin nabiga sal ly slam hadda isti'naaf soo sameeya maunan dhihin isaga laakiin isti'naafuu soo sameeyey keliya waxaa ka imaanaysa in ma'muumku salaada uga horeeyo imaamka aa ka dhalanayso haddii cudurdaar jira dhib male shalayba waa soo marnay soo maaha markii nebigu uu salaada galay abuubakarna uu kagadaal soo galay markaasba nebiga iyo dadka yaa horgalay salaada dadkaa horgalay taas dhib male iyada haddii marka axaadiidtaas ansaxaan xanafiyada xujay ku tahay oo iyaga waxay leeyiin haddii imaamka salaadiisu burto ma'muumkana waa ka burtay walow ma'muumku younan ku dhicin shay mubdil ah hadiiba imaamkaaga ay ka burtay adigana waa kaa burtay waa un lasoo bilaaba ayb beri meel waxaan xasuusnahay imaamkii baa show isagoon weyse qabinoo dadka cishaha tujiyey mar dambe oo dadku kala tegay uu soo xasuustay cishihii dambe ou dadka wuxuu ku yidhi intuu mikrofoonka qaatay dadkii xalay ila tukaday oo dhan ha ku celiyaan yii salaada cishahooda ha celiyaan dadkii marka dadkii waa buuq a meesha ka dhashay ma ninkan isaga madhabtiisa oo xanafiyadu saas ay qabaan laakiin dadkii soomaalida meesha joogay waa la yaabeen marka qaar xataa waxaa dhacaysa inay mararka qaar yidhaahdaan war kuwan waxba ma yaqaanaan ninkan salaadiisa isaga weyse qabla-aan kuma gelin ma'muumku maxaa ka qaldan isaga laakiin mas'alada mas'alo fuqahadu isku hayaan waay asalkuna waxay tahay salaada ma'muumka iyo salaada imaamka say isu saameyneen waxaa aada u sharxayo ibnu taymiya kitaabkan alqawaacid annuuraaniyaha aaduu u sharxayaa marka dadka darafaan iyo wasad waayo ayb marka wax badan baana meelahaas iska soo geli karaan ayb qaala baabu istiklaafi اlimaami idaa qaaba imaamku inuu khaliif samaysto qof isaga idaa qaaba haddii uu maqnaado inuu qof imaamnimadii kaga khaliif dhigto bihi qaala akbaranaa axmed bnu cabdata can xamaad bni zaydin uma dakara kalimata macnaaha qaala xadaanaa abu xaasim qaala sahlu bnu sacdin kana qitaalu bayna bani camr bni cawf ayaa dagaal baa ahaa dhexdooda fabalaqa dalika nabiya sal l slam arrinkan nebiguu gaaray fasalla duhra duhurkii buu tukaday uma ataahum waa u yimid liyuslixa baynahum soo u heshiisiiyey uma qaala libilaalin bilaalbu wuxuu ku yidhi yaa bilaalu bilaalow idaa xadara alcasru casrka hadduu yimaado walam aati aanan imaanin famur abaa bakrin abuu bakr far falyusali bاnnaas dadka ha tujiyo waa ka maxalushaahidka wuxuu samaysanaa qof ka naa'ib ah falamaa xadarat markay salaadii timid adana bilaalu bilaal waa adimay uma aqaama faqaala labi bakrin radi allahu canhu taqadam fataqadama abu bakrin fadakla fi salaati buu galay uma jaءa rasuulu اlahi sal l slam ayaa yimid fajacala wuxuu gudagalay yashuqu nnaasa dadka inuu soo jeexaayo sufuuftii buu soo jeexay xataa qaama khalfa abi bakrin ilaa uu istaagay wasafaxa alqowmu qoladiina sacabkii ayay isku dhufteen isku garaaceen wa kaana abuu bakrin wuxuu ahaa abuu bakr idaa dakhala fi salaati hadduu salaada galo lam yaltafit ma milicsanaynin falamaa ra'aa abuu bakrin markuu arkay atasfiixa sacabtunka laa yumsaku canhu inaan la joojinaynin oo la yani aan la joojinaynin iltafata waa milicsaday marka fa awmaa ilayhi rasuulu llahi sal l slam nabigaa u ishaaray biyadihi gacantiisa faxamid allaha allow ammaanay alxamdu lilah buu yidhi calaa qowli rasuuli illahi sal l slam lahu wuxuu alla ku ammaanay wuxuu alla yani uu ku mahadiyey liajli qowli rasuuli illahi sal l slam nabiga qowlkiisa lahu isaga uu ku yidhi imdihi sii soco sii wad salaada yani arrintaas buu ku farxay waxaa laga qaadanaya marka qofka yacnii manaaqibtiisa ama shayga mansiladiisa kor u qaadayo inuu markaa yacni ilaahay uga mahadiyo yani inuu nebigu yidhaha wad salaada oo waana ana gadaashaadaan taagnaanayaa waa manqabo aada u weyn aada u weyn tiibuu marka abubakar ku farxay markaas baa alxamdu lilah yiri uma mashaa abuu bakrin abuu bakar waa soo socday alqahqaraa dibdib calaa caqibayhi raajican calaa caqibayhi isagoo cirb labadiisa cirbood yani kusoo noqonayo gadaal usoo laabanaya fata'ahara waa dib maray falamaa ra'aa dalika rasuulu llahi sal l ly slam markuu arkay taqadama waa hormaray fasallaa binnaasi dadkiiba uu tujiyey falamaa qadaa salaatahu markuu dhammeeyey salaadiisa qaala yaa abaa bakrin maa manacaka maxaa kuu diiday id awma'tu ilayka markaan kuu ishaaray allaa takuuna madayta inaadan ahaanin mid hore u socdo faqaala lam yakun libni abi quxaafata uma ahaan maynan u ahaanin an yauma inuu imaam u noqdo rasuul allahi sal l slam marka hadde wixii manqabo ahaana waa ku farxay alxamdu lilahi buu yidhi dee tacdiimkii nebiga iyana kama tegin oo meesha waa uga soo baxay wa qaala linnaasi dadkiina wuxuu ku yidhi idaa nabiga sal l slam idaa naabakum shay-un hadduu idinku yimaado ou idin asiiba shay salaaddii dhexdeeda falyusabix irijaalu nimanku ha tasbiixsadaan waliyusafixu nnisaa naaguhuna sacabka ha isku garaacaan qaala baabu li'timaami bilimaam imaamka in lagu daydo wabihi qaala aqbaranaa hanaad bnu sariy can ibni cuyaynata can الzuhriyi can anasin ana الnabiya sal l slama saqطa min farasin faras buu ka dhacay calaa shiqihi اlayman ayuu u dhacay dhanka midig lugtaa marka yaa murgacasho iyo uga dhacday fadakaluu calayhi way usoo galeen yacuuduunahu iyagoo booqanaya faxadarat isalaatu baa timid falamaa qada salaata markuu dhameeyey qaala inama alimaamu liyutama bihi inama alimaamu imaamka waxaa loo sameeyeyba liyutama bihi in lagu daydo faidaa rakaca farkacuu hadduu rukuuco markuu rukuuco kadib rukuuca waidaa rafaca farfacuu hadduu soo kor noqdo kor noqda fa-da marka tacqiib iyo tartiib ayaa laga rabaa mutaabacaduna saasay ku xasilaya taqdiimna lama rabo in laga hormaro taqadum ta'ahur badan oo aan cudurdaar lahaynna lama rabo iyadana marmar waxaad arkaya dadka shay sunno ah buu ku daaha mutaabacadii waa waajib shaygaad ku daahaysa waa sunno taxiyaadka koowaad oo kale waxaad arkaya dadka qaar isagoo taxiyaadkii akhriyey ayuu iskaga daaha imaamkiina marka faatixadiibuu dhaxda uga jiraa ma la rabo taahurka marka cudurdaarka aan lahayn salaada inuu burinaaba haddii uu bato oo adigana aada yacnii faatixada iska wado ama aada rukuucda ku jirto imaamkiina sujuuddii labaad oo kasoo kaci rabaa yaaba yani yaad ku dayanay markaas adu cidaad la socotaba ma lehe salaadina waa burayo maxaa yeelay imaamnimaa salaadaadu iqtidaa baa salaadaadu ay ahayd marka kaligaana ma tukanaysid imaamna la tukan maysid meelaha ugu daranna waxaa ka mid a xataa mararka qaar ragcada ugu dambeysoo kalead soo gaartay imaamka ragcadiisa u dambayso adigii ragcadaasi waa ku ataxiyaaday lianna imaamkaa ku raacday imaamku markuu assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum uu yidhaahdo adiga fadhi kuuma yaallo istaag inaad horka istaagto xataa haddaad ataxiyaadka dhexda uga jirto waa goyne leanna meeshaan awalba adiga mutaabaca u fadhisay meel oo adiga fadhi kuu ah maba ahaa jirinba leanna ragcada koowaad ataxiyaad male iyada haddii marka mutaabacadii ay dhammaatay inaad fadhiso sow qalad ma ahan marka dadka qaar waxaa loogu cudurdaara jahliga oo salaaddii hadda ka buri mayso laakiin haddaad iska daahdo oo waa iska ducaysanaa waxbaan wadaa aa leedahay haddaad og tahay waa buray salaadahda haddii aada og tahay ayb marka dadku salaada wax badanba kamaba yaqaana anaad islaadahay waidaa qaala samica allahu liman xamida haddii uu yidhaha faquluu rabbanaa laka alxamdu dhaha baabu li'timaami biman yatamu biman ya'tamu bilimaam ku dayashada lagu dayanayo qof imaam ku dayanayo qof isagaba imaam ku dayanaya inaad adiga kusii dayato wabihi qaala aqbaranaa suweyd bnu nasrin qaala aqbaranaa cabdullahi bn lmubaarak qaal can jacfar bni xayaana can abi nadrata can abi saciidin اlkhudriy ana nabiya sal l slama ra'aa wuxuu arkay fii asxaabihi asxaabtiisa dhexdeeda wuxuu ka arkay ta'ahuran dib u dhac faqaala wuxuu yihi taqadamuu soo hormara faatamuu biigu dayda aniga walya'tama bikum idinkana ha idinku daydo man bacdakum kuwa idinka dambeeyo walaa yazaalu qowmun qole ka tegi maayaan yata-akharuuna inay dib u dhacayaan xataa yu-akhirahum allahu caza wajala ilaa uu alle dib u dhigo ayb xadiidkan bukhaari tacliiq ahaan u usoo saaray weliba siiqatu siiqatu tamriid uu kusoo saaray oo wuxuu yidhi wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yidhi i'tamuu bi walya'tama bikum man bacdakum xadiidkaanu keenay meeshaas marka waxaa laga qaatay dadka qaar baa waxay yidhaahdeen xadiidkaana hadda muslimaa wariye isagoo musnad ah qaara marka waxay yidhaahdeen bukhaari maadaama shardigiisa ounan waafaqsanayn ayuu xadiidkan uga tegay oo uunan u qaadanin markaasuu ibnu xajar meeshaas wuxuu ka toosiyey uu yidhi waxaa laba shay kale ah shardigii ou saxiixa u degsaday iyo mutlaqu sixa labay kale tahay macam bukhaari marka macnaheedu maahan xadiidkan hadduu siiqatu tamriid ku keenay waa daciif inuu leeyahay ma aha oo isaga marka abu nadrigan abu nadra raggiisa ma aha laakiin haddana abu nadra ma daciifinayo bukhaari ma unan daciifinin marka macnaheedu waxay tahay saxiix bidarajati اluulaa oo saxiixiisa inuu geliyo waa iska dhaafay laakiin macnaheedu ma ahan xadiidkii uunan saxiixa gelinin agtiisa inuu daciif ka yahay ma aha leanna axaadiid badanuu saxiixiyey baa jirta oo aan saxiixa ka mid ahayn meeshaas marka masale muhiima waa masale kalaa ku jirta iyadana xadiidi oo muhiim ah waxa uu bukhaari dhahayo wayudkaru siiqatu tamriidka uu ku warinayo kulligeed daciif ma ah minhu maa huwa daciifun waminhu maa huwa saxiixun waminhu maa huwa xasan laanna hadda xadiidkan fiiri muslimaa warinayo siiqatu tamriid uuna ku wariyey mucallaq weliba callaqa bisiiqati tamriid marka kuwa oo waqiila iyo wayudkaru dhahayo mararka qaar waaba saxiix laakiin kuwa uu jasminayo ka waran marka ounan dhehaynin wayudkaru iyo waqiila kuwaunan dhehaynin uu jasminayo kuwa uu jasmiyo oo uu kitaabka saxiixa dhexdiisa ku jasmiyo aya isagu waa saxiix sida badan yani iyada lafteeda kuwaa laga helaa xoogaa la cileeyo waa iska jiri karaan ay ma xusuusan tahay haha طاوس نم kتاaب الزكاadوba ku keenay يtوني بcرض لبيس طاوس iyo معاad marka ma isa soo gaarin haddana معa ذلika وqاaل طاوس saas waa جزمyة ayب iyada lfteeda marka meeshaas waxay leeyihiin xadيiثka marka waxa uu صيqة الجزمiga ku keeno way iska dhici karaan dood iyo waa ka furmi kartaa laakiin inteeda badan wax saxeixa laakiin kuwa uu tamriidka ku wariyo labaa loo kala qaada fii macradi alixtijaaj iyo fii macradi alraddi fii macradi alixtijaaj wuxuu ku keenay inta badan waa roon yihiin xataa hadday daciif noqdaan daciif kab maayo laakiin fii macradi raddi mas'alo ou raddi rabo ayaa xadiidkan uu kusoo arooray haddana wayudkaru buu ku wariyey markaasoo kale wuxuu ujeedaa waa daciif inuu dhaho ka wadaa aye waa fasiri doona waa fasiri doonaa oo soo socdaa ayriga xadiidka marka walya'tama bikum man bacdakum dadka idinka gadaaleeya wa meeshaas marka alimaamu nawowi wuxuu leeyahay ey yaqtadii bikum waxaa idinka idinku dayanayo man khalfakum dadka idinka dambeeyo mustadiliina calaa afcaali mustadiliina biafcaalikum alaa afaali calaa afcaali rasuulillahi sala alla l slam yacnii dadka idinka dambeeyo idinkan horeeyo ayay idinku dayanayaanoo afcaashii rasuulka afcaashiinay waxay u daliishanayaan afcaasha rasuulka yani ma'muumku marka ma'muum kale waa ku daya adi haddaadan imaamka u jeedin ma'muumka kaa horeeya oo imaamka arkaayaad kusii dayanay soo maha intaasa laga wadaa markaayb macnahaasu marka alimaamu nawowi ou sheegay wafiihi jawaazu ictimaadi اlma'muumi fii mutaabacati اlimaami aladii laa yaraahu marka ma'muum kale waa ku dayan kartaa imaam aadan arkaynin afcaashiisa ayb waxaa kaloo uu noqon karaa marka walaa yasmacuhu ounana maqlaynin waxaa kaloo noqon karaa mubaliqa idinka mubaliq iga noqda oo haddii maalan mikrofoonadan berigi hore ma jiri jirin qof baa marka qofka arkaayo ama takbiirta maqlaya kuwa gadaale saa usii gudbinayo waa mubaliq allahu akbar bau dhahaa marka dadkan dambe allahu akbarta ninkaanay ku dayanayaan ilaa ma maqlayaan midda imaamkee macnaha marka xadiidka saas waay wbihi qaala akbaranaa سweyd bnu نصri qaala akbaranaa cabdالlahi عan اljurayriy عan abi nadrta naxwahu qaala akbaranaa maxmuud bnu غaylan qaala xadaثanii abu dawuud whuwa الطayaalisiyu qaala akbaranaa شhucbaة عan musa bn abi caaئiشhaةa qaala samictu cubayd الlahi bna cabdالlahi yuxadiثu an caaشhaةa an الnabiy can caaئiشhaةa radي الlahu canha ana rasuula اlahi sl ل slm amara abaa bakrin buu faray an yusaliya bاnnaas dadka inuu tujiyo qaalat wakana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa beyna yaday abi bakrin abi bakr hortiisa fasallaa qaacidan fadhi buu ku dukaday wa abuu bakrin abuu bakrna yusallii binnaas dadkuu tujinayay wاnnaasu dadkuna khalfa abi bakrin ay yihiin abu bakr gadaashiisa abuu bakrin yusalii binnaas nebigaa ka horeeyana waa la yidhi rasuulkaa horeeya waa fadhiyaa ee abu bakarna dadkiiba uu tujinaya maxaa laga waa mubaliq waaye macnaha mubaliq oo maadaama nebigu uu xanuunsanaa codkiisana ounan aad u dheeraanaynin isaga ayaa takbiirta nebiga kadib dadka ay maqlaayeen ay ku dayanayeen marka xadiidku wuxuu u wadaa nebiga imaam ahaa abu bakar waa ma'muum mubaliq ah dadkuna abu bakar unbay arkaayeen isagay kusii dayanayeen shalaan marka aad uga hadalna mas'aladan وبه qال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم هو النسائي أبو qدayd ثقة hبت qال xدثنا يحyى يعني بن يحyى يحyى بن يحyى التميمي qال xدثنا حميد بن عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر qال صلىa بنا رsuل الlhi صلى اه سلم نبgaana تujiyey الظهر ظهرkii وأbو بكri أbو بkrna khلفhu gadaashiisa uu yahay faidaa kabara hadduu kibaarto rasuulullahi sal l slam nebiga oo allahu akbar yidhaah kabara abuu bakrin abuu bakr waa allahu akbar buu dhahayay yusmicunaa waana maqashiinayay inaga marka waa mubaliq abuu bakr ayb hada akhiruh wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed